asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti waana wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ganacsiga ee raadiyaasna oad kaga barateen maalwal boosniina mar kale saaxiibadii inagu xiran waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ganacsiga waxaan ku weydiino ganacsatada iyo guud ahaan bulshada kaasi oan ugu hadalnaa dhowr mowduuc oo kala duwan toddobaadkan mawduuceena waxaan diiradda ku saari doonaa goobaha casriyeysan ee shaqeeya habeenkii sida goobaha cunnada fudud hoteelada iyo maqaaxidaha kale ee laga shaaxo haddaba waxaan ka wareysanayay arrimahaasi mas-uuliyiin ka tirsan magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle kuwaasi oo aan wax ka weydiinay goobaha casriyeysan ee kusoo badanaya magaalada sida lagu gaaro sida lagu gaari karo horumaro ganacsi oo ka duwan kuwaan iyo faaidada ku jirta dhismaha waddada xiriirisa jowhar iyo balcad
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
hagaagintaasi aynu kaga gudubno fariinta haatanna waxaanu gudagalaynaa barnaamijkeeni ganacsiga sida hordhaca barnaamijka aad kusoo maqasheenba isla socod wanaagsan kusoo dhowow barnaamijka ganacsiga ee raadiya isnahay mawduuca miiska inoo saaran wuxuu yahay aan ku weydiinayo isbedel canke ah ayaa laga dareemayaa kobaca goobaha ganacsi iyo habeenkii shaqeeya aadaad umahadsan tahay maxamed haddaan usoo laabtay su-aashaada jawaabteeda isbedel weyn ayaa laga dareemayaa magaalada jowhar xilliga habeenkii aada ay bulshada ugu baraarugsan tahay ganacsatadana aada ay ugu dadaashaa in bulshada ay u adeegaan xilliga habeenkii inta badan hadda habeenkii waa ay shaqeeyaan carwooyinka iyo dukaamada qotul daruuriga gada intaba waa la helaa marka waxaan rajeynayaa inta dhimana inay dhamaystiraan hadduu ilah yidhaahdo waa hagaag marka ma jiraan carwooyin casri ah oo habeenkii shaqeeya iyo maqaaxidaha
inta ugu badanba waxa shaqeeya ganacsatada shaqeysa waa carwooyinka iyo dukaamada quutal daruuriga iyo makhaayadaha waa inta badan oo kuwaasoo beys u ah bulshada xilliyada ay soo jeedaan adeeg hufan u sameeyo
waya marka sidee u kobcayaan goobaha cunnada fudud ee laga cuno wallaahi waxay ku xiran yihiin habdhaqanka bulshada iyo horumarka magaalooyin kale ka jira ayaa la jaan qaadaysaan dhihi karnaa taasoo ah in ay saameyn ku yeelatay isbedelka cimilada magaalooyinka kale oo horumarka ay sameynayaan magaalada joor iyadana qeyb ayay ka tahay horumar weyn ayayna ka sameyneysaa dhinacaas habeenkii in ganacsiga uu shaqeeyo u gaaro waqti dambo waxaa kaloo aada u saaciidaya in la helo korontada oo habeeni maalin shaqeyneyso bulshadii oo iyagana aada u baraarugsan iyo ganacsatadii oo aada u baraarugsan intaba
waayahay marka mala rajeynayaa isbedel balaaran haddii ganacsiga joor iyo muqdisho oo isku furmo wadadana dhisanto
aada u weyn ayaa loo rajeynayaa horta wadada waa kaabaha dhaqaalaha ee magaalada magaalo kasta waaye haddii la furo magaalada jowhar iyo magaalada muqdisho wadada isku xirto waxay noqonaysaa qof ganacsadaha subax inuu baxo oo duhurkiina magaalada jowhar kusoo laabto wuxuu adeeg u baahanya uu helo hadda ciriiriga badan jira iyo biibaxadaan iyo wadadiiyo go-aan way dhammaanaysaa ganacsadan waxaa u fududaana inay acces u yeeshaan in magaalada jowhar iyo magaalada muqdisho ay isku furanto oo ganacsigooda uu noqdo dhayli uu noqdo oo adeeg walba ay u baahan yihiin qof walba uu soo qaato marka aaday u fududaanaysaa ganacsatada inay horumar badan ka sameeyaan waana rajeynaya haddii la dhiso in horumar weyn ay ku tallaabsato magaalada jowhar
dhalinyarada magaalada jowhar ee ku sugan marka maxaa ugu baaqay ee ku aadan horumarinta ganacsiga
dhalinyarada horta marka xaqiiqda ka hadalno waa udub dhexaadka bulshada ee ku dhaqan magaalada jowhar iyagaa bays u ah iyaga un inta badan habeenkii dadka dhaqdhaqaaqa maalin dadka dhaqdhaqaaqa ah waa xooga ganacsatada ay ku tashanayso waa xooga bulshada aada ugu tashanayso marka waxaan ugu baaqi lahaa inay qeyb ka noqdaan horumarka magaalada jowhar ay saacidaan bulshada inteeda kale ganacsada hadday ahaan lahayd hadday maskax ku kordhi lahaayeen hadday aqoon ku kordhi lahaayeen waa kaalin muhiim ayay ku leeyihiin horumarka magaalada marka waxaan rajeynayaa kaalintooda inay qaataan insha allahu tacaala
hagaag marka ugu dambeyn si loo gaaro horumar gana horumaro ganacsi oo ilaa habeenkii shaqeeya marka maxaa maamulka baaqa oo halkan ugu jeedinaysaa
maamulka horumar walba ka dhacaya magaalada qeyb ayay ka yihiin marka iyagana door ayay leeyihiin bulshadana door ayay leedahay ka maamul ahaan waxaan ugu baaqeynaa in ay doorka ay leeyihiin ay qaataan doorkoodana waxaa ugu muhiimsan in ammaanka ay aada u sugaan oo bulshada ay ka caawiyaan haddaan amni la helin habeenkii lama shaqeyn karo maalin xataa lama shaqeyn karo oo dhac iyo boob iyo isdaba orod uu yimaado iyo dil yimaado marka ganacsiga waxyaabaha kobciya waxaa kamid a ammaan in la helo magaalada laga helo haddii ammaan la helana marka bulshada aada ayay u shaqeyn kartaa marka dowladda waxaan rajeynaa ee doorkeeda kasoo baxda duwilaaraada
aada umahadsantahay
aada umahadsantaha runtii haddii laga hadlo isbedelka dhanka ganacsiga ee habeenkii ah runtii waayadii hore way dhaantaa wax badana isbedelay hadda waxaan dareemayaa in dadku ay magaalada soo galayaan inay ganacsiyada imaanayaan inay habeenkii ay wakti qaadanayaan laakiin waqti dhow ka hor ma jirin dadku maaragtay haddii dhanka amniga iyo dhanka ganacsigo iska liitay ma jira jirin dadku ay habeenadii socdaan laakiin haddeertaan waa waa jirtaa dadku inay maaragtay habeenkii soo baxaan inay wakti qaataan inay xilliyo dambe ay ku gaaraan goobaha ganacsiga runtii waa jiraan carwooyin oo casri ah oo habeenkii shaqeeyo hadday noqoto kuwa cosmatikiska electroniga dharka waa jiraan kuwa habeenkii shaqeeyo inkastoo hore aan loo heli jirin laakiin haddeertaan waxaas waa laga tegay haddeertaan ilbaxnimo badanaa timid goobihii ganacsiga waagii hore koo iyo toban saac galabnimo waa la xiri jiray laakiin haddeertaan shan saac waxaa arkaysaa goobo ganacsi oo furan marka sida hore maahan hadda isbedelo badana ka yimid dhankaas iyo ganacsiga oo habeenkii furan runtii waa su-aal fiican goobaha cunada fudud lagu kariyo ama lagu sameeyo waxay ku kobci karaan in dadku ay noqdaan dad cuntooyinka fudud isticmaalo dad maqaayadaha camirayo maaragtay in dadku dadku ayagaa ganacsigu kor u qaadi karo maahan ganacsaduhu kor iskuma qaadi karo haddaysan kastamar jirin marka haddii kastamarku dadka ganacsatadoo kale magaaladii maanta o dhan shaqeynayso hadday habeenkii ta yimaadaan waqti fiican ku qaataan kobushiin isticmaalaan cabitaano isticmaalaan cuntooyinka fudud ay isticmaalaan xisaabaadkooda xitaa ay halkaas ku xisaabiyaan waxay noqonaysaa ninka ganacsadaha ee ka shaqeeya ganacsiyada cuntada inuu asriftirkiisa uu ku dhiirrado inuu waxyaabo kale oo badan sida switska oo kale inuu soo kordhiyo marka waxaa waxay ku xiran tahay sida kastamarka uu yahay sida bulshadu ay u imaaneyso goobaha lagu kariyo cunooyinka fudud iyo goobaha lagu nasto intaba ma rajeyneysaa isbedel baraanan haddii ganacsiga jawaar iyo muqdisho isku furmo wadada dhis runtii waa su-aal aada u fiican ganacsiga magaalada jawaar caqabada ugu weyn ay haysatay waxay ahayd wadadan inkeys wadadan la dhiso oo ay noqoto wado furan sida balcad iyo muqdisho hadda ay isugu furanto kale ay isugu furanto runtii ganacsigu wax weyn iska bedeli doono waxaa fududaan doono adeegyadii kala duwanaa ee magaalada soo gaaraya ee maalmo ku qaadanaysa inay magaalada soo gaaraan waxaa imaan doonta in amniga naftirkiisa ay qeyb weyn ka qaadato dhismaha wadadaas oo ay noqoto meel si fudud lagu imaan karo ganacsiguna wuxuu noqon karaa markaas ganacsi qiimo yar ku yimaado markii la fiiriyo wadada hadda rafaad badanaa ka jiro xataa waxyaabaha iyo jabka keenayo ganacsatadu ay usii liidanayaan waxaa ka mid a rafaadka jidka yaallo iyo maciishado aada u daran keenisteeda runtii dhalinyarada magaalada jowhar waxaan ugu baaqi lahaa inay ka shaqeeyaan sidii ay horumar ballaaran uga gaari lahaayeen dhanka ka ganacsiga waxyaabaha kala duwan ee laga ganacsado runtii magaalada jowhar waa magaalo si haddii loo fiiriyin aada u ilbaxsan waa magaalo runtii muqdisho diris le ah oo wixii muqdisho ka jiro ee aada ula socdaan marka dhallinyaraduna waa meesha ugu badan ee ganacsigu ku tiirsan yahay markii laga fiiriyo haddii laga yimaado dhanka raashinka dhalinyaraduna waa maaragtay lafdhabarka bulshada iyadaana laga rabaa inay horumar ballaaran ay ka sameyso dhanka ganacsiga inay adeegyo cusub ay soo kordhiso inay waxyaabaha ka jiro magaalada muqdisho ay maaragtay mar walba ay keenaan ay degmada ku qorxiyaan waa mahadsan tahay runtii si goobaha ganacsiga ee shaqeeya habeenkii si horumar looga sameeyo maamulka waxaa ugu baaqi lahaa ugu horeyn inay maaragtay ay ka shaqeeyaan dhanka amniga dadku amniga deeqo dadku haddii amni haystaan habeenkii sagaal sac way socon karaan in ugu horeyn horta amniga qeyb weyn laga qabto la balaariyo amni waa haysanaa laakiin amniga waxaa loo baahan yahay inuu amni intaa ka badan u noqdo oo ay dadku ku kalsoonaadaan ilaa iyo sagaal sac habeenkii inay socon karaan sidoo kale in wadooyinku ay lahaadaan leerarka cadceedda oo ay noqdaan meel walbo la socdo meel maalin u eg oo iftiimeyso hadda soolaradu inta badan waxay ku suran yihiin laamiyada waa in la geeyaa jidweynayaasha iyo wadooyinka caadiga ah ee xaafadaha tago si magaaladu ay u noqoto magaalo wada iftiimeyso waqti badan la socon karo taana waxay qeyb ka noqon kartaa in ganacsiyada habeenkii ay shaqeeyaan sidoo kale waxaa dayactiro ugu baahan suuqyadii oo kale in la dayactiro wadooyinkii la dayactiro magaaladu ay noqotaa magaalo qurux badan amni ah la socon karo iftiimeysa marka waxay noqonaysaa in dadku maaragtay ay ahaadaan kuwa inta badan habeenkii socda habeenkii waqti qaata habeenkii maaragtay yimaada goobaha quruxda badan iyo goobaha cunooyinka fudud lagu iibiyo taana waxaa asal u ah maamulka marka hore uu ka shaqeeyo in kalsooni dhanka shacabka ah ee maaragtay ay ku qabaan dhanka amniga wadooyinka iyo sidoo kale leerarka intaba intaa haddii la helo waxaa imaaneyso in dadku ay noqdaan dad socda habeeniyo maalin maalintii shaqeeya habeenkiina jawi qaata nasta kafeegoobad intay meel la fadhiistaan wixii xisaabaadani meeshood u fadhiistas marka aada umaasantaha guud ahaanba intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ganacsiga ee raadiya asnaa anigoo ah maxamed nur xuseen ayaa idila socodsiinayay tan iyo kulankeeda masaaxiib heer sidaasi oo nabadgelyo dhaqaaluhu waa ka kiidhaxalkeed